wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa isbedel ku sameeyey hogaanka xiriirka kubadda cagta magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug isagoona magacaabay magacyada xiriir cusub sida gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeen iyo weliba xohaye warqad kasoo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar nuur ayaa waxaa lagu magacaabay guddigan cusub ee xiriirka kubadda cagta caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb warqadan oo markaasi ku taariikhaysneed labada bisha labaad laba kun shan iyo labaatan oo shalay ku beegneed ayaa waxa ay u qoreyseetan ku socota guddoonka ciyaaraha degmada dhuusamareeb oog yihiin gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ahna duqa caasimada galmudug uu og yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha galmudug ujeedo magacaabista guddoonka ciyaaraha ee dhuusamareeb ayaa lagu yiri wasiirku markii uu arkay awoodaha ku xusan qodobka konton iyo toddobaad farqadda toddobaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markii uu arkay baahida loo qabo xoojinta iyo horumarinta shaqada wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha galmudug markii uu arkay baahida loo qabo in wasaaraddu yeelato dad markaasi khibrad u leh arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta ee heerka degmo markii uu arkay aqoonta iyo waayo aragnimada ayuu leeyihiin arrimahaas kor ku xusan ayaa la yiri warqadan waxa uu magacaabay guddoonka ciyaaraha degmada dhuusamareeb sida soo socota waxaa markaasi guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dhuusamareeb loo magacaabay inuu hogaamiyo muscab cabdulaahi buutan halka guddoomiye ku-xigeenna laga dhigay cabdulqaadir cabdulaahi nuur ugaaska waxaa sidoo kale xogayaha xiriirka kubadda cagta laga dhigay bashiir caabi maxamuud oo ah xogayaha xiriirka kubadda cagta magacaabistan waxaa dhaqan gelaysaa ilayri markii uu seexo wasiirku waa uuna seexay iyadoona faafinta rasmiga lagu soo saaray magacaabista guddoonka cusub ee caasimadda ee kasoo baxday wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha galmudug ayaa ku saadeysaa iyadoo guddoonka horey xilkan u hayay qaab doorasho ah oo ay dhalinyarada ciyaaruhu doorteen ay ku yimaadeen lama onooga sida ay isku waafaqayaan iyadoo horey guddoonkii hore doorasho ay ku yimaadeen in haatan wasaaraddu ay magacaabdo guddoon cusub